gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare Maxamed oo ka hadlaya howlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee Hirshabelle ayaa tilmaamay in shaqo fiican wasaaraddu ay ka qabatay dhanka dowlad dhiska iyo arrimaha asaasiga u ah dowladnimada waxa uu bulshada ugu baaqay inay ka wada qayb galaan howlaha dib u dhiska ah ee wasaaraddu ay waddo iyo guud ahaan hanaanka dowladnimada ee wasaaraddu ay soo saartay dhanka kale wuxuu wasaaraddu ku ammaanay inay dhistay dowladda hoose oo wax badan ka taraysa maamulka hirshabelle iyo guud ahaan goobaha loo dhisayba aada ayaan muxuu ahay uga qabaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay kamid tahay intaan anu hadda halkan joogay oo labaatanka cishe ahayd aan xuraansaday wasaaradaha uu shaqada badan runtii waxayna ka muuqanaysaa xafiiska maanta aan fadhiyaa kow ka ah waa waayo guri asaas ayaa laga fiiraa runtii waxaan isleeyahay xafiisyadan qaarkood kuma wasaaradaha qaar oo muqdisho kuma yeelin runtii sida ay wasaaradan oo ah runtii ay u tahay muhiimaan ka dareemayaa waayo qalabka meesha yeela iyo xafiisyada iyo xaruntii markaad aragtid runtii waxaa ii muuqanaya wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo agaasimo guud iyo shaqaalahoodii oo isla falgalaya runtii midaysan daacad u ah inay dalkooda iyo dadkooda horumariyaan waxaan leeyahay marka cid kasta oo caawisa ummadda soomaaliyeed ama dowladda dhexe ha noqoto ama hay-adaha caalamiga ha noqdeen ama reer hirshabeelle dadkooda yacni jaaliyadaha ha noqdeen waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha runta shaqo fiican ay qabatay guud ahaan hirshabeellena horumar ayaa ka muuqda in la garab istaago oo maxay ahayd maanta dadkii inay codkooda isku doortaan oo qofka ay rabaan doortaan oo qofka ay rabaan diidaan dowladdeega runtii waa bilow bilowda dowladnimada waa qof la magacaabo waxaa ka wanaagsan qof la doortay waxaan leeyahay marka in la garab istaagay aan soo jeedinayaa hirshabeelle gaar ahaan wasaaradaha hamjilada wasaaradda arrimaha gudaha wasaarada kale runta waan soo maray oo ay kamid tahay wasaaradda beeraha iyo wasaaradda tamarta iyagana runtii horumar baa ka muuqday laakiin wasaaraddan waa wasaaradda bayska u ah dowladnimada waayo dowladaha hoosma haddii la yeli iyo xasilintii wasaaradaha waaweyn ay kamid tahay dalka iyo isteedada
sheekh cusmaan bare maxamed guddoomiyaha hore ee baarlamaanka hirshabelle ayaa maalmahanba ku sugan magaalada jowhar waxa uuna booqasho ku kala tegayaa goobaha dowladdu ay ku shaqeyso ee wasaaradaha kala duwan ee hirshabelle